aad baad u mahadsan tahay walaalka xalay ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal isugu jiray istishaadi iyo mid inqimaasi ah ku qaadeen hoteel lagu magacaabo beach view oo ku yaala xeebta liide ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ku caweyn jireen madax iyo saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya howlgalkan inqimaasiga ah oo socday ku dhowaad ilaa lix saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa lagu daafuray camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa xigay in haliyeye ka tirsan inqimaasiyiinta mujaahidiinta ay u daataan dhismaha hoteelka lagu magacaabo beach view oo ah goob ay ku caweeyaan murtadiinta inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa la wareegay gacan ku-haynta dhismahaasi oo muddo saacadaana halkaasi ka dagaalamayay camaliyadda iyo howlgalka inqimaasigana khasaaro xoogan iyo jab xoogan ayaa lagu gaarsiiyey cadowga allah waxaa baraha bulshada xalay ilaa saaka lasoo dhigayaa muuqaalo iyo sawiro muujinaya khasaaraha baaxadda weyn ee gaaray murtadiinta waxaa la arkayay meydadka murtadiinta oo daadsan dhismaha hortiisa ee xeebta liido iyo dhaawacyo laga daabulaya halkaasi mujaahidiintu markii ay la wareegeen dhismaha ay ku caweynayeen murtadiinta durbadiiba waxay guda galeen inay halkaasi ka bilaabaan howlgal toogasho ah oo ay ku tooganayaan murtadiintii halkaasi ku goodoonsaneed walaalka waxaa xusid mudan in howlgalkan inqimaasiga ah uu soo gaaray saaka xilligii salaada subax ilaa iyo intaasna uu socday geesiyada inqimaasiyiinta waxa ay xalay u babac dhigeen weerar dhowr ah oo murtadiintu ay kusoo qaadeen haliyada intii ay ku sugnaayeen dhismaha oo ay iska caabiyeen dhowr jeerna murtadiinta lagu jebiyey weeraradii ay soo qaadeen iyagoona khasaaro xogan la gaarsiiyey murtadiintu markii ay dhowr jeer weeraro kusoo qaadeen haliyada inqimaasiyiinta ee dhismaha ka dagaalamayay islamarkaana ay awoodi waayeen inay fooda geliyaan dhismaha ayay markii dambe burburiyeen dhammaanba dhismihii iyadoona muuqaalo iyo sawiro halkaasi laga soo qaadana muujinayeen markaan eegno khasaaraha murtadiinta ku gaaray howlgalkii inqimaasiga ahaa ee xalay ka dhacay xeebta liido dhismahan ku yaala khasaaraha murtadiinta gaare aad ayuu u ballaaran yahay dhimashada sida warbaahinta iyo baraha bulshada lagu soo qorayay cadowgana uu qaarkood qiranayay afartameeye kor ayuu u dhaafaysaa dhaawacuna inta ayuu ka badan yahay murtadiintii xalay halkaasi ku halaagsamay waxaa kamid ah saraakiil murtadiin oo caan ahaa qaarkoodna ay ku dhaawacmeen weerarka waxaana halkaasi ku caweyn jiray saraakiisha iyo madaxda murtadiinta iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradaha murtadiinta iyo jawaasiista iyo maleeshiyaadka ridada cisbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee muqdisho waxaa lagu soo waramayaa in saaka ilaa xalay la geenaya dhaawacyo aada u fara badan oo murtadiin ah howlgalkii xalana wuxuu ahaa mid sidii ay usoo qorsheeyeen mujaahidiinta allah fadligiis u dhacay oo khasaaro baaxad leh cadowga lagu gaarsiiyey